bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى aalihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fi اsawaadi baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi اsawaadi fii bayaani xukmi lubsi sawaad dharka madow labisashadiisa wax ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xdثnا محمد بن كثير qال أخبرnا hmام عن qتاaدة عن مطرف عن عائشةa qاaلت صنctu لرasuuل اللahi صلى الله عليه لي وسلم nebiga waxaan u sameeyey burdةn go' sawdاءa madow falabisahaa wuu labistay فalama cariqa فيiha markuu ku dhididay wajada wuxuu dareemay riixa الصuufi dhogorta idaha urkeeda ayuu dareemay faqadafahaa waa tuuray qaala waxa uu yidhi wa axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi wa kaana tucjibuhu nebigu waxaa cajab gelin jiray jeclaan jiray oo cajab gelin jiray alriixu طayibatu carafta wanaagsan ayaa nebiga wanaag gelin jiray xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dharka madoolo bisashadiisu inay bannaan tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa labistay macno kalou iskaga tuuray macnahaasoo marka dhogor idaad inay ahaydoo markuu ku dhidido shiir leh nebiguna shiirka waa necbaa oo wuxuu jeclaa raa'ixada udgoonoo fiican buu jeclaa macnahaas kale ayuu iskaga dhaafay waxaana laga qaadanayaa inuu bannaan yahay dharka madow labisashadiisa macnahaas marka inuu ku jiraa laga qaadanayo ayb axaadiid kalena waa soo aroortayoo nebigu inuu qudbeeyey isagoo cimaamad madow wato isagoo marka inuu labistay cimaamad madow intuba marka waa ansaxday ayb axaadiid marka gadaal ka imaan doontana way sheegaysaaba macnahaas madowgu marka waa inuu bannaan yahay laakiin caddaankaa fadli badan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lhudbi farqaha marada farqaha leh oo faraqyada leh maradu hadday marka faraqyo iyo leedahay mara marka faraqyo leh labisashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muxamed alqurashiyu qaala xadaanaa xamaad bnu salma qaala ahbaranaa yuunus bnu cubayd can cabiidata abi khidaashin can abi tamiimata alhujaymiy can jaabirin qaal ataytu اnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigan u imid wa huwa walxaal huwa isaga oo muxtabin dooyaysan isagoo marka yacnii salka ku fadhiyo marada kore ama cimaamaddana ay ugu xihan tahay jilibka ayb ixtibaakaas bishamlatin maro isagoo ku dooyaysan ayaan u imid nebiga waqad waqaca walxaal iyadoo qad waqaca ou dhacay hudbuhaa marada faraqyadeedana calaa qadamayhi gomadihiisa ay ku dhaceen lugihiisa marka maro faraqya geesaha kule ayuu watay taasuu marka ku jilba xirtay nebiga sala allahu calayh ali wasalam marka inay bannaan tahay maro faraqyale labisashadeeda mar hadduu ku jilba xirtay oo uu cimaamad kore ka dhigtay ama go' kore waa inay marka jaa'is tahay oo ay bannaan tahay ayb xadiidka isnaadkiisa cabiidatu abi xidaash ayaa ku jiro laakiin waa la mutaabaceeyey quratu bnu muusa alhujaymi ayaa mutaabaceeyey ayb waa isxoojinayaan marka ayb tarjamada iyo marka xadiidkana waa isleeyihiin labaduna waxay ishaarayaan marka maryaha faraqyada leh oo u tarjumtay inay bannaan tahay in la labisto baabun fi lcamaa'imi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lcamaa'imi fii xukmi lubsi alcamaa'im cimaamadaha labisashadooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb cimaamad marka waa wixii madaxa iyo la saaraa la yihaahaa ayb garbaha waxaa la saaray oo go-ana ridaa iska waha cimaamad laakiin waxaa weeyaan wixii madaxa camimo oo la saaro ayb cimaamadihii marka labisashadooda waxa ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay qaala اlimaamu abu dawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa abulwaliid aطayaalisiyu wa huwa hishaam bnu cabdilmelik wa muslim bnu ibraahiim wa huwa alfaraahiidiyu wa muusa bnu ismaaciil wa huwa tabuudakiyu qaaluu xadaanaa xamaadu huwa bnu salma can abi الzubayr can jaabirin ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama nebiga dakhala caama alfatxi sanadkii furashada maka maka la furanayay nebigu wuxuu galay makata mako wa calayhi isagooy korkiisu tahay cimaamatun cimaamad sawdaa'u madow isagoo cimaamad madow wata ayuu maka galay waxaa laga qaadanayaa marka muxrim inuusan ahayn ilaa ninka muxrimkaa cimaamad waa ka mamnuuca inuu madaxa daboolo waa ka mamnuuc meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maka in la geli kara biduuni ixraam haddii xaj iyo cumro adiga aadan rabin xaj iyo cumro haddaadan u gelin ood si kale u gelaysid waa geli kartaa biduuni ixraam waxaa kaloo xadiidkan uu tusaya cimaamadda madow in la labiso karo ayb waana jawaas xukunkaasoo hadda sunno ma aha marada cad ama cimaamadda cadaa sunno ah iyada maxaa yeele midda cad nebiga dadka waa ku tirtirsiiyey oo wuxuu yidhi dharkiinna caddaanka ka labista fa innahaa khayru hiyaabikum laakiin midkan waxaa weeyaan nebigu wuxuu u sameeyey libayaani iljawaas madow in la labiso karo imaamad madow iyo maro madow iyo in la gashan karo alimaamu nawowi sharaxa saxiixu muslimka waxa uu yidhi fiihi jawaasu libaasi hiyaabi suud dharka madmadow in la labisan karaa inay bannaan tahay xadiidka laga qaadanaya riwaayada kale waxay leedahay khaطaba annaasa wa calayhi cimaamatu sawdaa nebiga dadkiibuu qudbo u akhriyey isagoo cimaamad madow wato fiihi jawaasu libaasi اlaswadi fi اlkhudbati waxaa laga qaadanayaa marka dhar madow in la labisan karo qudbada dhexdeeda oo lagu qudbayn karo wain kaana alabyadu afdala minhu inkastoo wuxuu yidhi kan cad uu fadli badan yahay ayb wainnamaa labisa alcimaamata asawdaa'a bayaanan liljawaas nebigu cimaamadda madow wuxuu u labistay caddayn ou caddaynaayo inay bannaan tahay ayb iyadoo marka awel iska bannaanayd maalan hadday shicaar maalan u noqoto cimaamadda madaxa lagu duubaayo weyn oo madow shicaar hadda waxay u tahay shiicada ayb nimankan raafidada oo odayaalkooda iyo kuwan la yidhaha ayatulayaasha kuwa isku sheego ayaa waxay xirtaan duub weyn oo madow kuwana waxay xirtaan duub cad duubka cad marka kuwa xirto waa ka hooseeyaan kuwa duubka madoobaa sarreeyo ayb ayatullagii dhintay waa wada jiri duub madow baa u xirnaa jiro weyn maro weyn oo duubkeeda madooyahay haddii marka shicaar ay raafidadaasoo kale u noqoto beledka aad joogtidna aan laga qaadanin sida haalibka ah inaan la isticmaalin wey oo la khilaafo ilaa awalba xukunkeedu jawaasuu ahaa sunno iyada ma ahayn jawaaskii iyo marka tashabuhii hadday isku yimaadaan jawaaskii waa laga tegayaa iyadoo tashabuhii markaas yanii layska ilaalinayo xukunka marka saasuu jawaas u yahay marka sidaas waa shaaficiyaduna weliba shicaaraadkan waxyaa masaa'il badan oo waxaa jiro iska bannaan oo ay uga tagaan ama culummadu ay yidhaahdaan waxaas waa laga tegayaa yacnii mukhaalafatan liasxaabi alahwaa iyadoo la khilaafayo waxa noocaas laakiin waxaa shardi a inaynan sunno ahayn laakiin sunno haddaad tidhaahdid ahluhawaa aan ku khilaafaa sax maaha iyadan ayb shay awal jaa'is iska ahaa ood qaadan kartay haddaa ka tagtana dhib aan ku jirin ayaa shicaar wuxuu u noqday dad ahlu bidca cid kale laguma yaqaano waa laga dheeraanaa kaas walidaalika shaaficiyada tasdiixa iyo tasniimka tasdiixay jeclaadaan tasniimku waxay leeyihiin raafidada wuxuu u noqday shicaar ama cagsi markii hore tasdiixay sunne ayaa aad mashhuur ugu ah qubuurta marka laga hadlaayo in la simo taasaa marka kutubtii mutaqadimiinta mashhuur ku ah bacduhum baa marka waxay leeyihiin tasdiixi baa waxaa waaga waa ku caan baxay oo uu u noqday shicaar raafidada waxay sunneeyeen marka in layska dhaafo tasniim xoogaa yar qabriga marka kurus oo kale loo sameeyo taakana aan laga badinin iyadoon la dhisaynin khilaafan likuwan marka shiicadan waxan marka laba sheeyo labaduba bannaan yihiin mid hadduu shicaar u noqdo ahlu bidca waa la dhaafi karaa marka kan kale waa layska qaadan karaa waxyaaba sidaas u egna ibnu taymiya wuxuu ku sheegaa iqtidaa'u siraati اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alkhalaal abu caliyin alkhalaal qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaadu bnu usaamata alkuufiyu can musaawirin اlwaraaq can musaawirin اlwaraaq ayb can jacfar bni camr bni xurayf can abiihi qaal ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigaan arkay cala almimbari mimbarka korkiisa wa calayhi isagay korkiisu tahay cimaamatun cimaamad cimaamadda oo sawdaa u madow qad arkhaa oo laadlaadiyey darafahaa cimaamadda darafkeeda bayna katifeeyi labadiisa garbood dhexdooda oo ka laalaadiyey wuxuu leeyahay yacni xadiidkan marka wuxuu tilmaamaya cimaamad madow nebigu inuu labistay darafteedana inuu ka laadlaadiyey labadiisa garab dhexdooda siday ku imaan kartaa marka cimaamaddii madaxuu ku duuduubay du'aaba ayuu soo daayay du'aaba du'aaba ama naasiia du'aabada waxaa weeyaan faraqa cimaamadda marka cimaamadda madaxa lagu duubto faraqa soo baxayo faraqaas ayuu marka wuxuu ka laadlaadiyey labadiisa garbood dhexdooda cimaamadda ilaa wax madaxii lagu madaxii inuu ku xiraayey saasay u badan yihiin yacnii yacnii tan suuraynteeda waana dhici kartaa in labada darafba loo jeedo darafayha laga wado qad arkhaa darafayha oo labadii darafba marka inuu garbaha ka laalaadiyo dhexdooda oo cimaamadiina iska fidsan tahay waxaa kaloo u badan cimaamadda inuu madaxa ku duuduubay faraqaas marka foodaas oo kalena inuu halkaas marka ku laalaadiyo oo labada garbood dhexdooda marka uu beri uu yeelay qaala alimaamu abumarka cimaamadii marka sidaas u qaadashadeedu marka inay nebiga ka sugnaatay sala allahu calayh ali wasalam ay caddaynaysaa cimaamad madowna nebigu uu xirtay qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid alhaqafiyu qaala xadaanaa moxamed bnu rabiica qaala xadaanaa abulxasan alcasqalaaniyu can abi jacfar bni moxamed bni caliy bni rukaanata can abiihi ana rukaanata rukaana saaraca الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga ayuu legday fasaracahu nabiyu saaraca الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalama nebiga ayuu la legdamay fasaracahu الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigaa legday marka qaala rukaanatu marka saxaabinimadiisuu rabaa inuu ku caddeeyo intaan wax kale hadda maahan iyada dee nebiguu la legdamay muslim buuna ahaa saxaabinimadiisaa ku caddaanaysa qaala rukaanatu rukaana waxa uu yidhi wasamictu الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay farqu maa baynana wa bayna almushrikiin annaga iyo mushrikiinta farqiga noo dhexeeya alcamaa'imu cimaamadaha waaye cala alqalaanisi koofiyaha ka koreeya annaga markaan koofida xiranno cimaamadan oo ku kor duubnaaho annaga mushrikiinta marka farqigaasaa noo dhexeeyuu leeyahay xadiidkan waa daciif abulxasan alcasqalaani waa majhuul isaga qofka uu ka warinayana abu jacfarkan laftirkiisana waa majhuul rukaanaha saxaabiga unbaa markaa saxaabi ka ah inta abulxasan alcasqalaani iyo rukaana inta u dhaxaysa jahaalaa ku sugan ayb marka sanadka xadiidku waa daciif nusakha abu daawuudka qaarkoodna waxay qorayaan can abi jacfar bni muxamed bni rukaana cali bay meesha ka bixinayaan can abi jacfar bni muxamed bni rukaana laakiin anna hadda waxaa noo taal can abi jacfar bni muxamed bni cali bni rukaana ayb تxفة الأشhراaفka mizi أبوالxajaaج الmizi wuxuu leeyahay riwaayadan riwaayaة أbiالxasan ibn الcabdi waxay leedahay riwaayadaas iyadu ma lahan cali maku daraysan abi jacفar ibni mحamed ibni rukana weyaan caligaas male caligaasna terjamo kuma leh taqriibka marka ظaahir marka riwaayada caliga ka tegaysa inay xoog badan taha laga qaala rukaanatu rukaana waxa uu yidhi samictu nabi marka xadiidka saasuu daciif ku yahay wasamictu الnabiya salى اllahu عalيyh ali wasalam nebigaan maqlay oo dhahaya farqu maa baynana wa bayna اlmushrikiin alcamaa'imu cala اlqalaanis cimaamadaha koofiyuhu ay ka koreeyaano inaan inta koofi xiranno cimaamaddii aan kor saarno ayaa annagu aan dhaqan u leenaha mushrikiintuna sidaa ma laha laakiin xadiidkan waa daciif oo ninka abulxasan majhuulka abaa ku jira nam marka cimaamaddu laakiin sideeda kale waa sunno qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu ismaaciil mowlaa bani haashim qaala xadaanaa cuثmaan bnu cuثmaan alkhaطafaaniy qaala xadaanaa sulaymaan bnu kharabuud qaala xadaanii shaykhu min ahli اlmadiinati qaal samictu cabdaraxmaani bna cawfin yaquul cabdiraxmaan bnu cawf oo dhahayaan maqlay camamanii rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaa ii cimaamadeeyey oo cimaamad ii xiray fasadalahaa waa sii daayey bayna yadaya horteyda iyo wa min khalfii gadaasheeduu ku sii daayey cimaamad buu ii xiray wuxuu ku sii daayey hortayda iyo gadaashayda fasadalahaa bayna yadaya wa min khalfii culammadu marka waxay leeyihiin cimaamaddu marka waxaa weeyaan duub waa cimaamad duub leh duubka ugu horeeyana wuxuu ku sii daayey yacni halkan oo labada garbood dhexdooda ah daraf kalena oo u yeelayna wuxuu ku sii daayey marka halkan xanagga intuu soo hoos mariyey ayaa marka sidaan ugu duubay ayuu meeshaan horadan ku soo daayay cimaamada madaxi baa lagu xiray laba darafaa loo yeelay darafna halkaasaa lagu dhaafay darafka kalena marka horay ayuu soo maray ayb iyadaa marka laba faraq lahayd ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa marka in horayna daraf la keenaayo gadaalna daraf kale cimaamadda laga keenaayo ayuu sheegaya laakiin xadiidkan isnaadkiisu waa daciif oo waxaa ku jiro xadaanii shaykhuntaa min ahli lmadiinati ninkaa uu leeyahay iyo sulaymaan bnu kharabuud oo isaga laftirkiisa dacfi oo ku jiro ayb xadiidku marka saa darteed waa daciif ma ansixin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii libsati sammaa hablabiskii dhagaha la'aa fii libsati sammaa libsa waa ficla waa masdaru hay-a waay hay-atu labiskii dhagaha la'aa dhagaha la'aa marka maxaa loogu bixiyey macnaheedu laba sidaa marka tafsiir baa ku jirto mara iyada dhan qofku isku duuduubo oo gacmihiisa meeluu ka bixiya aan lahayn oo iyada dhan marka wada daboolan oo meel gacan laga baxsado iyo aan lahayn taas marka inuu diidaayo xarajka ku jira darteedna loo diidaayo iyo in laga wado macno labaad oo ah marada qofku inuu iyada dhan intuu hal dhinac ka xirto dhinaca kale iyadoo dhan inuu garabkan saarto oo dhinacan dhan ka bannaan yahay fuqahadu marka tafsiirkan dambey ku sheegaan luqawiyiintana tafsiirka hore waalqowlu qowlu lfuqahaa ayb oo iyagu marka waxay leeyihiin maradii oo weynayd go-a weyn ayuu sidaan u kala furaya dhinacanuu ku soo xirayaa dhinacan dhinacan waa ka furan yahay marka bidixdaa oo kale intuu iyaga dhan isku duubduubto ayuu garabka saaranaa dhinacaas isaga marka hoostiisa cajarkan iyo bowdadan iyo waxaan dhanaa qaawan calaa haadaa marka waxaa loo diiday oo loo reebay cawradii baa faydan ayb haddii qowlka luqawiyiinta la qabtana cawro ma faydne laakiin qofkaa togtogan isaga dhan labadaas tafsiiraa ku jirto qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariiru can اlأcmash can abi saalixin can abi hurayrata qaal nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labisasho an yaxtabiya arajulu ninku inuu jilib xirto mufdiyan bifarjihi farjigiisa isagoo marka bannaynaayo ou qaawan yahay ila samaa'i samada xaggeeda ou u qaawan yahay oo marka waa maxay hal maro bari dabadii buu dhulka dhigaa jilbihii kor uu taagayaa iyo lugaha hal maro ayuu qaadanayaa marka halkaas maruu ku jilib xiranaya maro kale ma wato marka cawradiisii marka waxaa weeyaan waxay qaabilaysaa korka taasaa marka laga wadaa laakiin haddii qofka uu maro kala qabo oo cawrada u asturan tahay inuu jilib xirtaa waa bannaan tahay iyado dhib ma leh hal maro inuu ku jilib xirto waay waxaa la diidaya wayalbasa wa an yalbasa inuu labisto ayuu reebay hawbahu maradiisa wa axadu jaanibayhi walxaal axadu jaanibayhi labadiisa dhinac midkoodna khaarijun uu baxsan yahay ayb oo waxba aanay ku dadnayn wayulqii hawbahu maradiisana uu ridayo calaa caatiqihi uu ku ridaayo garabkiisa uu saaraayo waa tafsiirkii fuqahada waa marka ijtimaalu samaa kan dambe waa sideedana marka waa suurayno waxaa weeyaan in marada yani dhinac uu ka duubto dhinacii kaleo dhanna uu garabka wada saaro oo isagii marka uu dhinac dhan ka qaawan yahay ayb dadkan marka mararka qaarkood waxaa yeela saasoo kale geela iyo raacoo kale iyo waxaasoo kale ay marmar yeelayaan isagoo marka ilaa intaas iskaga qaawan tahay dhinacan waa daboolanyahay dhinacanna waa qaawan yahay ilaa waxaa laga yaaba bowdadii wixii dhammaan inay muuqdaan ayb taas waa marka midda macnihii marka tarjamadii xadiidku waa iswaafaqsan yihin oo manduuqa xadiidkaa tarjamada xukunkeedaba tusaayo ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu اlminqariyu qaala xadaanaa xamaadu wahuwa bnu salma can abi zubayr can jaabirin qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu reebay can isamaa'i tii dhagaha la'ay walixtibaa'i iyo jilib xirasho fii hawbin waaxidin hal mara lagu jilib xirto waxay tusaysaa marka yani tii hadda aan soo marnay oo kale waa can isamaa yani can illibsati samaa baabun fii xalli اlasraari baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xalli اlasraari guluusyada furidooda qofka inuu geluusyada furto wuxuu wax ku soo aroora caddaynteeda shaati buu wataa ama qamiis buu wataa maalan geluusyadiiba u furtay ayb ama go-iisii kore ayaa guluusye ugu xiran kaas guluusyada iska furayn qaala xadaana الnufayliyu وaأxmed bnu yuunus qaala xadaanaa زuhayru can curwata bni cabdillaahi qaala bnu nufayl waxa uu yidhi ibni qushayr can curwata bni cabdillaahi bni qushayr أbو mhl الجuعفي qال xdثnا معaaوية بن qرة qال xdثnيi أbي qال أتytu رasuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم نبgaan u imid فيi rahطin جamاaco anoo ku dhex jiro min muزaynةa reer muزayna fabaayacnaahu waa la mubaayacoonnay واlxaal ina qamiisahu qamiiskiisuna lamuطلq الأsraari geluusyadiisu ay furan yihiin iyadoo marka nebiga qamiiskiisana uu geluusyadu ay u furan tahay qaala fabaayactuhu waxa uu yidhi marka waa la mubaayacooday uma adkhaltu waxaan geliyey yaddii gacantayda fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa jeebkiisa aan geliyey gacanta jeebka marka maxaa laga wadaa jeebka kan maaha annagaan jeeb u naqano jeebka halkaas oo kuleetay guluusyadaa u furnaay gacantaydii baan geliyey marka jeebkiisii jeebka marka meeshaas u furnay famasistu markaa jeebkii marka waxaa muuqanaysa inuu gadaal ka geliyey kuleetigoo dhan baa jeeb la dhaha marka gacantiibuu halkaas gashtay famasistu waxaan taabtay alkhaatima shabaddii baan taabtay marka nebiga ku taallay oo khaatamu alambiyaa'i waalmursaliin shabad ah ku taalla khatmunubuwada calaamadeeda ayaan taabtay qaala curwatu curwa waxa uu yidhi famaa ra'aytu ma aanan arag mucaawiyata mucaawiya mucaawiyat bnu qura waayee walabnahu wiilkiisiina ma aanan arkin ilaa muطliqay asraarihimaa ilaa iyagoo si fura kuwa furay ah guluusyadooda ayb qad weligey saa un baan ku arkayay fii shitaa'in walaa xarin ayb fii shitaa'in yacnii qabow walaa xarin iyo kulayl toona walaa yazuraani ma aynan galuusaynaynin asraarahumaa guluusyadooda abaddan weligey yani maadaama nebiga ay sidaa ku arkeen mucaawiya iyo wiilkiisa ma aanan arkin ilaa waxa uu leeyahay iyagoo guluusyadooda furay maaha iyagoo guluus u xihan yahay maba arkin buu guluus furashada waa bannaan tahan xukunkeedu waa jawaas sunno hadda gaara maahan oo marka xukunku inay bannaan tahay xadiidkan marka imaam axmed iyo ibnu maajahayana waa wariyeen macnihii loo tarjamana waa laga qaadanaya xukunka asbuluusyada in la furaa oo inuu jaa-is yahay bannaan yahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi taqanuci madaxii in la daboolo iyo wejigii qayb ka mida la daboolo wixii ku soo arooray caddayntiisii u baab yahay attaqanuc waxaa la yidhaha marada kore amcimaamada kore inuu madaxiisiina ku soo daboolo qayb wejigiisii ka midana uu ku daboolo ayb qayb wejigiisii ka midana markaa usaa ugu daboolo taqanuc marka kaas attaqanucu taqdiyatu ra'si madaxoo la daboolo wa akari اlwajhi iyo wejiga badankiisa oo la daboolo biridaain ow hayrihi lagu daboolo go' kore ama wax kale lagu daboolo qال الإmام أbو dاود رحimه الله تaعالى xadثna محمد بن dاود بن سفyان qال xadثna cبدالرزاq qال أخبرna mعmر qاal mcmر waxa uu yihi qاal الزهriي qاal curwة qاaلت cاaئشhaة cاaئشha waxay tidhi baynaa نحnu جuلوuسn xilli aan fadhinay fيi beytina gurigeenna fيi naxri الظahiiرaةi duhurkii dhexdiisii duhurka bilowgiisa hore duhurka bilowgiisa yani xilliga werwarka oo duhurka uu bilowga yahay qaala qaa'ilun mid yidhaahda ayaa liabii bakrin abu bakar ku dhahay haadaa rasuulilaahi haadaa rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam waa kan rasuulkii muqbilan isagoo soo socdo mutaqannican maro madaxiisii iyo wejigiisii wax ku soo daboolay fii saacatin saacad lam yakun uusan ahayn ya'tiinaa inuu noo imaanayo fiiha saacadda dhexdeeda saacad uunan noo imaan jirinay ahayd marka isagoo madaxiisiina daboolan yahay marada uu madaxa ku daboolayna wejigiisiina qayb ka daboolaysay ayuu saacad uusan noo imaanin buu yimid fa jaa'a rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa yimid fasta'dana waa idin dalbaday fa udina lahu waa loo idna fadakhala xadiidkii dheeraa ee hijrada waatii marka abubakar uu yidhi iska saar waxa gurigaaga ku jiro o dhan markaasuu wuxuu yidhi waa labadeydii gabdhood unkuwan ee wixii aad sheegaysa sheeg rasuulkii allo markaa waatuu yidhi waa la iidma inaan baxo markaasuu wuxuu yidhi assuxbata yaa rasuul allah haddii hijro laguu idmay aan ku raaco aniga markaasuu raacay dadkii horena wax hore u baxayo wax gadaal ka soo bixi doono unbay ahaayeen xadiidkii marka dheer ee hijrada ku saabsanaaba maxalushaahidka marka waxaa weeyaan haadaa rasuulu llahi sal l slam muqbilan mutaqannican marka nebiga mararka qaar saasuu yeeli jiray oo inuu marka madaxiina daboolo wejigiina qayb ka mida cimaamadda inuu markaa ku soo rogo wejigiisaga dhan maunan daboolnayn wejigiisoo dhan maunan daboolnaan jirin laakiin taqanucu waxaa weeyaan akaru lwajhi uun marka in cimaamadda lagu soo foorariyo hoos loogu soo daboolanayb waa inay marka bannaan tahay xadiidkan isnaadkiisu waa saxiixo isagoo mudawalana bukhaari baa weriyey baabu maa jaa fii isbaali lizaari baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaaa yimid fii isbaali lizaari marada hoos u dhigiddeeda anqowga laga hoos mariyo wixii ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay yani raggaana loo jeedaa naagaha looma jeedo naaguhu iyaga marka inay raariciyaan baaba la rabaa ee waa ragga waxa la sheegayo ayb anqowga inay maradooda ka hoos mariyaan wixii ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa وهو بن سعيد القطان عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا ننبaan arkay yasjuru الnaasu dadka ay ku fulayaan can ra'yihi ra'yigiisa nin waxaan arkay aad u qiimo badanoo dadka ra'yigiisu ay ku soconayaan ayb laa yaquulu شhayئan waxba ma dhahaayo ilaa sadaruu canhu way ku fulayaan dad fiican waayo marka qofkan baa qof marka nin wanaag lahoo fiican oo dee saxaabi ahoo cilmi iyo xilmi ninay ku tabaayaan waayo marka dadku waxuu u sheego way ku fulaan ayb ra'yigiisa qultu waxaan idhi man haadaakani waa kuma qaaluu waxay yidhaahdeen hay nacam qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulullaahi weeyaan waa rasuulkii alle nacam xadiid kalan ku kahay nacam qof marka waxaan arkay buu yidhi dadka ra'yigiisu ay ku fulayaan rasuulkii ayaa waayaan idhi markaasaa rasuulkii alle weeyaan baa layidhi qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi calayka asalaam yaa rasuula allah marratayni laba jeer qaala waxau yidhi laa taqul hadhihin calayka asalaam fa inna calayka asalaam ereygaas calayka asalaam taxiyat اlmeyit meydka salaamtiisa waa taxiyat اlmeyti kan dhintay salaamtiisa ayaa lagu salaamaa qul waxaa tidhi assalaamu calayka qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi anta rasuulullahi rasuulka alle miyaa taadii qaala waxau yidhi ana rasuuluullah anigu waxaan ahay rasuulkii alle alladii idaa asaabaka durun allihii haddii uu dhub dhib ku asiibo fadacowtahu aad bariso kashafahu canka kaa faydayey allihii markaad dhib gasho oo aad tuugto kaa faydayey kii uu soo dirsaday aan aniga ahay ilaahay buu barayaa yani sifaadkiisuu baraya rasuulka cidda uu u yahay tilmaanteeduu baran waa midkaa buu leeyahay wain asaabaka caamu sanatin sanad abaarteed hadday ku asiibtana fadacowtahu aad tuugto ambatahaa laka kuu soo dhalinayo caws iyo nabaad iyo beera iyo ku dhalinayo waidaa kunta biardin dhul haddii aad tahay qafrin lama degaan oo yanii adag ow falaatin ama bahgooyo ah fadallat raaqilatuka gaadiidkaagii ay kaa dhunto fadacowtahu aad tuugto radhaa calayka kuu soo celinayo allah marka tilmaamahaas leh rasuulkiisii baan ahay buu leeyahay qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi ichad ilaya ii dardaaran cahdii waxaad igu og tahay ii sheeg qaala waxa uu yidhi laa tasubbanna axadan qofna ha caynin qaala waxa uu yidhi famaa sababtu maanan caynin bacdahu isaga gadaashiis xuran walaa cabdan xar iyo addoon midna ma caynin walaa baciiran ratina ma caynin walaa shaatan arina ma caynin caynin marka rati iyo ari iyo walaa dad midna ma caynin walaa taxqiranna ha xaqirin oo ha yaraysanin shay-an wax min almacruufi macruufka ka midana ha yaraysanin wa an tukallima akhaaka walaalkaaba aalla hadashi wa anta adiga oo munbasidun furfuran ilayhi isaga uu u furfuran yahay wejhuka wejigaaga wa anta adiga oo munbasidun uu u furfuran yahay wejhuka wejigaaga ilayhi isaga uu u furfuran yahay inna daalika kaagaasi min almacruufi buu ka mid yahay ayb midda labaadna waxay tahay macruufka ha yaraysanin shay khayr ah iyo kula yaraanin xataa walaalkaa ood weji furfurnaan ku qaabisho arrintaa laftirkeeda ha yaraysanin ayb waxyaaba marka mucaamalaadu nebigu u dardaarmayaa ninkan dadka marka u fiiri nebiga sala allahu calayh waali wasalam dad badan baa waxay dhihi jireen dardaaran isii dardaaranku marka waxaa arkaya inuu kala duwaayo marba mid wuxuu leeyahy laa taqdab ha xanaaqin mid sidaan buu kula dardaa qof ha caynin macruuf ha yaraysanin mid kale wax kale u dardaarmayaa marka baahida qofkaas uu qabo iyo awooddiisa ayuu nebiga wax ugu sheegi jiray waxaa dareema marka diinka ilaahay meel eber ama jirto meel laga maarma ma leh hadda nin dhan baa nebiga ii dardaaran yidhi muxuu u dardaarmay macruufna ha xaqirin waxaa kaloo u sheegay qofna ha caynin diinkay ka mid tahay marka haddii la yidhaahdo marka diinka dhanba hal mas'ale ha lagu koobo leyla nahaar mas'aladaas keliya ha la sheego mas'aladaas mas'ale aan ahaynna haddii la sheego wax baaba oo yacnii wakhtigeed lama joogo haddii la dhaho ama wax baaba-a waa in la yidhaahdo de qofku wuxuu noqonaa marka diinkii in la kala qaarqaareeyo diinku marka wuxuu ku wanaagsan yahay kulligiis in la sheego nacam mas'aladii markaas taagan ee baahi jirto ama markaas la maraayo in laga hadlo qofkuna ku baraarugsanaado oo uu sameeyo isagoo cilmi u leh si marka isagoo cilmi u leh oo u sameeyo waa in marka mas'alo walba u dhegaysta marka hadduu hal mas'alo dhegaysto keliya masaa'ishii kalena uu ku gabood falo waxaa laga yaabaa kuwan in loo ciqaabo uu ka tegayo marka ahamiyaad waa kala leedahay diintu waa sax ahamiyaadkeedii laakiin waxaa weeyaan waa kala waa kala culus yihiin waa kala fadli badan yihiin taas ma keenayso laakiin in layskaga tago diin ilaahay maba nasyan mansiyan in laga dhiga maaha sideedana haddii sidaas la yeelo shaygaas laga tegay dadka intay ka tagaana mar dambe haddana lagu dhibtood doonaa markaasa si loo cilaajiyo la weynaya laakiin haddii dadka diinka meel walba looga sheego iyagoo dhegahooda iyo qalbigooda waa ku cusboonaanaan laakiin haddii qayb dhan layska iloobo hadda salaad axkaamteed haddaan laga hadlin dadku waxaan jiil waxaa soo baxay si loo tukada aan aqoonin marka dambe may keenay marka wax faa'iidaa ma keenaysa marka baab walba fiqigiisa in la fahmaa daruuri ah ayb warfac izaaraka macawistaada kor u qaada buu yidhi ilaa nisfi saaqi shanshada bartankeeda ilaa nisfi saaq kor u qaad fain abayta haddaad diididna fa ila alkacbayni ilaa an qawyada ilaa an qawyada gaarsii wa iyaaka waxaan kaaga digayaa wa isbaala alizaar macawista ama izaarka raaricintiisa fainahaa min al fa inahaa izaarka oo hoos loo dhigo min almakhiilati faajeertanka iyo kibirka ayuu ka mid yahay kibirkiibuu ka mid yahay ayb wain allaha allana laa yuxibu ma jecla almakhiilata faanfaanka iyo kibirka ma jeclo wain imru'un qof haddii shatamaka uu ku caayo wacayaraka uu ku ceebeeyo bimaa shay yaclamu uu og yahay fiika adiga uu kugu og yahay falaa tucayirhu adiga ha ku ceebaynin bimaa taclamu waxaad ka og tahay fiihi isaga dhexdiisa wuxuu isaga kugu og yahay hadduu kugu caayo adiga waxaad ku og tahay ha ku caynin fainamaa wabaalu daalika kaagaas baaskiisa calayhi isaga korkiisuu noqonaya oo arrintaas baaskeeda isagii baa yeelanaya xadiidkan marka maxalushaahidka uu u keenay waxay tahay wa iyaaka wa isbaal alizaar shanshada bartankeeda in marada lagu geeyo haddii lasii wadaayana ilaa anqawyada anqawga inuunan ka hoos marin hadduu anqawga ka soo hoos maro waa isbaal isbaalkuna marka wuxuu keenayaa waxaas nebigu uu ka digaayo oo uu reebaayo ayb ilaahayna ma jecla buu yii maxalushaahidka hadda waa intaas hadalkan marka xadiidka ku jiro fa innahaa min almakhiilati waxaa laga qaadanayaa iyada marada oo hoos loo dhigoo loo qasdaba inay kibir ifaajeertan tahay ee qofku uma baahna kibiraan ka wadaa iyo kama wada iyo inaanba loo baahnayn hoos u raaricintaas isagoo awoodi karo inuunan hoos u raaricinin ou hoos u raaricinayaaba min almakhiilati la yidhi axmed ibnu maniic wuxuu soo saaray min xadiidi ibni cumar inuu nebigu yidhi wa iyaaka wa jara alizaar waxaan kaaga digayaa marada inaad jiiddo fa inna jara alizaari min almakhiilati marada oo la jiidaa waa kibir dabaraanina wuxuu soo saaray can abi umaamata fii rajulin qaala lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam ninbuu nebiga arkay isagoo maradiisu dhulka ka hoose oo anqowga ka hoosaysa markaasuu yidhi kor u qaad marada markaasuu wuxuu yidhi innii xamshu saaqayn anigu wuxuu yidhi nin waxaan ahay kubab dhuudhuuban lugahayga aad xiitoxiito u aan hadday dadka arkaan waa igu qoslaayaan buu leeyahay fa qaala wuxuu yidhi yaa camr camarow ina allaha qad axsana kulla shayin khalqahu ayb yaa camr ina allaha laa yuxibu اlmusbila camarow ilaahay shay walbaa abuuristiisa waa wanaajiyey lugahaas xiitoxiitada xataa saasay ku fiican yihiin way ku wanaagsan yihiin hada khalqu اllaahi faaruunii maada khalaqa aladiina min duunihi ilaahay kaa waa abuuray waxaanu abuuray waxa isaga ka sokeeya aawo maxay abuureen ma leh ayb marka wuxuu yidhi ilaahayna ma jecla dadka musbiliinta oo dharka jiido marka taas cudurdaar kuu noqon maysa waay marka warkaas macnihiisa meeshaan marka xadiidkanna muxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa qofka isagoo hadda ninkan kibir uma yeelaynin kibir iyo faajeertan inuusan u yeelaynin waa muuqataa lugahaygaa dhuudhuubanuu yidhi rasuulka ilaahayo ee aniga takabur iyo inaan isfiirfiiriye iyaan u yeelaa ma dhihin nebigu marka ma uusan dhihin iska dhaaf dhib male markaas ma dhihin ee bal waxa uu yidhi ha yeelina kor u qaad iyadoo sidaasa kor u qaada maradaada ayb khuyalaha marka ninkan uma uunan qasdin nin kalena wuxuu ku yidhi oo yidhi anigu nin dalba lahaan ahay haddaan marka maradii kor u qaado waxaa galbadaas iyo waxaasaa la arkayaa ayuu wuxuu ku yidhi saas ha yeeline irfac izaaraka faina faina kulla khalqi illaahi xasan abuurista ilaahay dhammaanteed waa wanaagsan tahay ayb mid kalena wuxuu ku yidhi irfac tawbaka maradaada kor u qaad fainahu anqaa wa abqaa ninbaa wuxuu yidhi waxaan arkay macawistayda hoos maraysan yaa gadaasheedan waxaan ka maqlay kor u qaad maradaada fainahu anqaa wa abqaa maradaadana taasaa baaqiyeelid badan iyadaana kuu dhahaara badan oo kuu fiican waa fiiriyey buu yidhi waaba rasuulka sala allahu calayh ali wasalam nebiga ninkan ma dhihin adiga kibir maa u yeeshay mase uma yeelin ma dhihin ma kala saarsaarxadiidkan dhan waxay tusaysaa marka istifsaal maadaama nebiga ounan samaynin meeshaan marka istifsaal ma jiro qisada imaan doonto abubakar radia allaahu canhu waxaa ka muuqata abubakar marada inuu celcelinayo oo ku dhiboonaay oo wuxuu yidhi mara ayaan watay maradana waa iga dhecdhecaysay mar walbana waa soo waa koraan u qaadqaadaya ilaa an atacaahada si kale marada iguma ayna suurtoobin markaasuu nebigu yidhi lasta miman yafcalu daalika khuyala adiga ma tihi dadka waxaas kibirka u sameeya waxaa ka muuqata marka waa kala duwan yihiin nin u qasday iyo abubakar waa kala duwan yihin abubakar uma qasdin waaba muuqataan marada kor u qaadqaadanaya mar walba uma unan qasdin laakiin qofka marada markuu tolanaayaba ku cabir dhahayo anqowga iiga hoos mari ma rabee abubakar miyuu la mid noqonayaa marka kaas maya isaga iyo isku qaladba ma aha iyo abubakar marka waa saas ayb ibnu abubakr ibnuاlcarabi wuxuu yidhi laa yajuusu lilrajuli an yujaawiza bihawbihi kacbahu qofka uma bannaano maradiisa inuu anqowgiisa dhaafiyo wayaquula uu yidhaahda markaas laa ajuruhu khuyalaa intuu maradiisa meeshaas dhaafiyo kadib uu yidhaahdo aniga kibir uma yeelayo sidaa inuu dhaho uma bannaana buu yidhi li'anna annahya maxaa yeele nahyiga isbaalka layska reebay qad tanaawalahu lafdan nahyiga oo famaa asfala alkacbayni fa fi nnaar lafdi ahaan uu soo gelaa ninkan suuradaada hadday anqowgu ay ka hoosayso maradaada nahyigii lafdi ahaan baad u soo gashay walaa yajuusu liman tanaawalahu allafdu xukman an yaquula laa amtailhu lianna tilka alcillata laysat fiya nin nahyigii lafdi ahaan oo u soo galayoo xugun ahaan u soo galayna inuu yidhaahdo ma bannaano maya aniga warkaan ma yeelaayo rasuulka lianna aniga ma kibir badni ma lahan buu yidhi taas ma bannaano qofka inuu yidhaha aniga warkaan rasuulka famaa asfala alkacbayni fa fi nnaar ma uu hogaansamaayey sababtoo ah cilladii aniga maba igu jirtaba kibirka ma igu jiro inuu dhaho uma bannaanmarka waa si fiicanuu mas'alada marka u taxqiijiyey axaadiidtan marka la fiiriyana waa taas ibnu cumaruu nebiga ku yidhi maradaada kor u qaad ayuu ku yidhi ma warsanin ibnu cumarna marka nebigu kibir ma ka fiirinay kibir maad u yeelay mase ma u yeelaysid ma dhihin cumar radiallaahu canhu markuu dhimanayo wiil yar baa u soo galay oo ammaanay markaasuu wuxuu yidhi ii soo celiyey cunuga yar dhallinyarada waa loo soo celiyey markaasuu wuxuu yidhi niyow irfac izaaraka maradaada kor u qaad fa innahu adqaa lirabbika wa anqaa lihawbika maradaadana saasaa u wanaagsan rabbi ka cabsigana saana u fiican khuyalaa may kaa tahay iyo kaamaha midna ma dhihin marka abuubakar qisadiisa waa waaqicatu caynin laa cumuuma laha waaqicatu cayn in laga dhiga marka abubakr qisadiisa qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana الnufayliyu qaala xadaanaa zuhayru qaala xadaanaa muusa bnu cuqbata can salim bni cabdillaahi can abihi qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam man jara qofkii jiido hawbahu maradiisa khuyalaaa kibir u jiido lam yandur illaahu ilaahay ma fiirinayo ilayhi xaggiisa yowma alqiyaamati ibnu xajar marka wuxuu yidhaahdaa isaga fatxulbaariga khuyalaa markuu u samaynayana cuquubo wa kibir markuunan u samaynayninna cuquubo kala wa lianna waxaa soo aroortay famaa asfala alkacbayni fa fi nnaar taas khuyalaa iyo khuyalaa la'aan lagama dhigin middaanna cuquubo kala waayo fa fi nnaar keliya maahan middaane lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaamati kan wuxuu dheeryahay marka kibirka u samaynaayo ilaahay baa ka xijaabanaya qiyaamada ma arma ma fiirinayo alle il naxariiseed maku fiirinayo faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi ina axada jaanibay izaarii maradayda labadeeda dhinac midkood yastarqii waa laalaadsamaya iyadaa iska laalaadsamaysa fiirma wuxuu isagu goostay ma aha wuu laadlaadsamayaa ilaa an atacaahadda maanta dhan inaan ku faajofaajoonaya maahane daalika kaagaas minhu aan marada xaggeeda ku faajofaajoonaya qaala waxauu yidhi lasta adiga ma tihid miman yafcaluhu qofka u samaynayo khuyala'a kibir u samaynaya ma tihid adiga adiga marka sidaa ma yeelaysa buu yidhi marka maadaama xaalad daruura inay ahaydaa laga yaabaa oo abubakar marka maradaas mar walba ay ka dhacdhacayso ayb marka hadday mar kolalka qaar kaa dhacdhacdo adig kibir awal ma u samaynaysido waxba kuma lihid waay marka bacd alculamaana waa jiraan oo khuyalaa iyo hayru khuyalaa u kala saaraya khuyalaa waa karaaho dhahayo ee hayru khuyalaaha waa karaaho khuyalaagana waxaa weeyaan waa waa xaaraan kabiira min alkabaa'ir alimaamu nawowi iyo imaamu shaaficina waa laga sheegay laakiin axaadiidta marka la fiiriyo macaanideeda waxay ku imaanaysaa kibirku cuquubo hor lahu leeyahay asalka cuquubadana kan laftirkiisa kama badbaadsana ibnu xajar marka macno noocaas camaluu sheegay lasta miman yafcaluhu khuyalaa waxaa kaloo laga fahmay uu yidhi ibnu xajar wafi اlxadiiثi ictibaaru axwaali اlashkhaasi fi اlaxkaami biاkhtilaafiha wa huwa aslun muطaridun haaliban xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi axkaamta ashkhaasta kala duwanaanshadoodu in axkaamtana ku kala bedelnaan karto waxaa laga yaabaa mas'alo hal mas'alo shaksina inuu xugun ku yeesho shaksi kalena xugun kale uu ku yeesho mas'aladiina ay hal tahay waana wuxuu leeyahay marka wahuwa aslun muqaridun haaliban asal muqarida ayb oo asalka marka waxyaabaha adkayn kara waxaa ka mid a waxaa ka mid a xadiidkii sanadkiisa inkasta uu dacfi ku jiray dadka akhyaarta ah oo asxaabu yacnii hay-ada iyo akhyaarnimada u saaxiibka ah ka indhalaaba gafafkooda iyo qaladaadkooda ka indhalaaba oo ruuxa yacnii haddii oo wanaag lagu yaqaanayo jaadada qof iskaga socdo ou ahaa oo hal mar uusan beririxdo la mid noqon maayo ninsan beririxadaas ay barnaamij u tahay ma la mid noqonayo haddii marka la yidhaahdo war ninkan waa laga indhalaabayaa kanna waa lagu qabanaya waa la ciqaabayaa cadaaladdii lagama tegin cadaaladdii iyada markaa lagama tegin ayb tanaana markaasalka tan waxyaaba haddii aan markaa de masaladu haddaysan xuduud ahayn w xuduuddu hadday sugnaato oo xaakimka u timaado iyadu waa la fulinaan qofka u ahaadaba nebiga waa tii faadima xataa waa ka goynayaa gacanta uu yidhi hadday waxadi lahayd waa tii u dhahay laakiin wixii aan xuduud ahaynoo iska xuduud cuquubaadka xuduud ka yar xuduudda ka yaryar dadka ahlu khayrka iyo ahlu fadliga hadday wax cuquubadii keeno ku dhacaan waa in laga indhallaabaa fiican baynamaa qofka laakiin ku barnaamijka ka dhigto waa ka xugun duwanaanaya haddii qofku marka uu yidhaahdo sidaan kan iyo kan isku ficil ay sameeyeene maxaa isku mid looga dhigi waayey muqarid maaha mar walba ayagoo isku ficil sameeyaa la kala duwi karaa natiijadooda iyo cuquubadooda iyo xukun saaridooda la kala gedin karaa walidaalika yacnii ruuxa ta'wiilka wax ku sameeyo iyo qofka aan ta'wiilka wax ku samaynin iyo isku mid maahan ficilkiina waa ficilkii ogow ficilkiina waa un kii un ruuxa muta'awilka ahna xugun buu yeelanayaa ninka caamidka ahee mutacamidka ahee u qasday ee isagu aan wax ta'wiila lahayn la mid maaha midkan muta'awilkaan qaala alimaam marka taasaa laga qaadanaya buuri marka ibnu xajar maasha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa aabanu qaala xadaanaa yaxya can abi jacfari can caطaa'i bni yasaar can abi hurayrata qaal baynamaa rajulun yusallii musbilan xilli nin uu tukanayay isaga oo musbilan xaal uu yahay mid hoos u dhigay isaarahu macawistiisa faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi idhab tag fatawada soo weysayso uma jaaءa waa yimid faqaala idhab tag buu yidhi fatawada soo weysayso faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi yaa rasuula اllah maa laka maxaa lahaantaada ahaadayoo amartahu aad u amartay an yatawada'a inuu soo weysaysto uma sakata canhu aa uga aamustay qaala waxau yidhi innahu kaana yusallii waa tukanayey wahuwa isaga oo musbilun isaarahu macawistiisa anqawga ka hosmariyey buu tukanayay wain allaha allana laa yaqbalu ma aqbalayo salaata rajulin musbilin qof musbila salaadiisa ilaahay ma aqbalo xadiidkan sanadkiisa waa daciif abuu jacfarkaas ayaa majhuul ah qiyaaskana wuu ka soo horjeedaayo yacnii isbaalku salaadda weysada ma jebiye weyse jebiye maaha isbaalku salaadda lagu tukado qofka musbilka uu tukadana salaad ahaanteeda waa u ansaxaysaaye soo qalleen la dhihi maayee laakiin kabiiro kaloo ku jiraa waa nahyigan isbaalka iyo amarkan salaadda ayaa kala baxsan ayb oo laba dhinacay u kala jeedaan marka tasixu salaatuhu xadiidkanna waa xadiidu daciif waxaa dhici kara xadiid baan ka booday muxuu leeyahay kaas marka akhri xadiidkaas man asbala izaarahu fii salaatihi quyalaaa falaysa min allahi jala dikruhu fii xillin walaa xaraamin waa soo marnay sax kan laftirkiisana marka meel kaloo ku keenay waa soo marnay daciifu ahaa kaas hore marka waa saxiix laakiin kaas hore ma sheegayo weysada iyo salaad jebid iyo ma tilmaamahay laa shaka qofka marka salaad hadduu ku tukado isagoo musbil ah dee nin kabiiro ku dhex jiro salaadii tukanaayo marka ilaahay agtiisa marka waxaa weeyaan salaaddii marka miro inaysan u yeelanin baa la arkaa laakiin salaaddiisu waa ansaxaysa qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbaةu can caliي bni mudrik can abi zurcata bni camr bni jariirin can kharashata bni اlxur can abi darin can الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam annahu qaal alaaثaة saddex laa yukalimuhum اllahu ilaahay lama hadlaayo walaa yanduru ilayhim ma eegaayo yowma اlqiyaama walaa yusakiihim mana dahirayo oo dunuubtooda ma ka nadiifinayo walahum cadaabun aliim bay leeyihin qultu waxaan idhi man hum yaa rasuul allah rasuulka ilaahi waa kuma kuwawaa kuwama kuwaas faqad khaabuu wakhasiruu way hoogeen waana khasaareen faacaadahaa alaaan buu ku celiyey qultu waxaan idhi man hum khaabuu wakhasiruu faqaala almusbilu midka maradiisa dhulka canqowga ka hoos mariyo walmannaanu midka gallad sheegashada badanoo marka wax bixiyaba sheeg sheego ninkii aan wax u sameeyey waay ninkaan hadda ka horan saas yeelay iyo waxaasaan u qabtay iyo waalmunafiqu silcatahu midka badeecadiisa ku bixiyo bilxalifi ilkaadib dhaarta beenta midka ku bixiyo aw ilfaajir ama dhaar faajira midka ku bixiyo tanna marka inay xaaraam waxaa laga qaadanayaa marka xukunka isbaalka inuu xaaraam yahay qال xdثna mسdd qال xdثna yaحyى can سfyاan can الأcmش can سulaymaana bni mshiri can kharaشhaةa bni الxur can abi darin can النabiy slى الlaه عlيه alي wsلم bhada wاlأwl أtamu qaala almanaanu اladii waa midka laa yuqdي aan bixinaynin شhayئan waxba ilaa manahu ilaa hadduu bixiyaba manahu waa ku gallad sheegtaa waa ninka baqiilkon wax bixinin hadduu bixiyana maanta dhan sheeg sheega marka sadaqadii waa burinaysaa qowlun macruufu wamaqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa adaa iyo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqaadkiina ha ku baabi'inina ha ku burinina gallad sheegasho iyo dhib qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abuu caamir yacnii cabdalmaliki bna camrin qال xdثna هiشhاm بن سacد عن qays بن bشhri التغلبي qال أخbarnيi أbي وkana جليiسا لأbi الdرداء buu ahaa mid abudرداء la fadhiyo oo abudرداء ardaygiisii garabka ka fadhiya ayuu ahaa qaala waxa uu yidhi kana bdimشhqa dimشhq waxaa ahaa rajul nin min أصxaabi النabiي salى الlaه عليه alي وsلم nebiga asxaabtiisa ka mid ahaa yuqaalu lahu la yidhaahdo ibnu اlxandaliya wa kaana rajulan nin ayuu ahaa mutawaxidan keligiis badanaa keligiis ah qallamaa waxaa yaray bijaalisu inuu la fadhiista annaasa dadka innamaa huwa salaatun buu ahaa salaad dhexdeed buu innamaa huwa isagu wuxuuba ahaa salaatun ay fii salaatin salaad dhexdeeda faidaa faraqa markuu salaaddii ka baxana fainnamaa huwa tasbiixun wa takbiirun tasbiixii takbiir dhexdeedu ahaanaya xataa ya'tiya ahlahu intuu gurigiisa uga imaado qaala waxa uu yidhi faman rabbinaa wuuna soo maray wanaxnu cinda abidardaa annagoo abudardaa agtiisa fadhinno faqaala lahu abudardaa abudardaa baa wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacunaa walaa taduru qul lanaa waxaadna dhahdaa kelimatan kelmad tanfacunaa na anfacdo walaa taduruka adna aan ku dhibayno kelmadaan wakhtina kaa qaadin annagana na anfacdo noo sheeg marka saxaabadii fiiri abudardaa isagoo saxaabi ah baa marka ninkan kale saxaabigaa wuu ka faa'iidaysanaa dadkanna waa rabaa inay ka faa'iidaystaan marka dadka ahlu cilmiga ama ahlu fadliga ama xikmadda leh iyaga in la dhegaystaa fiican ayb oo wax la weydiiyo oo markaa laga keeno cilmiga oo cilmiga marka laga liso oo iyagii markaa yacnii si aan dood iyo jidaal iyo qararacna ku jirin ila qofka haddaad dood badan tahay warkaagii dhan waa iska yaray waayo warkaagii buu yaraynaya haddii kale marka in la yidhaahdo bal wax noo sheeg markaas ka hadlo marka wixii la rabay awqaadda dadkanna waxaa fahmaya badankeed inuu u badnaa wax ayay anfacayeen ayaa awqaaddooda ay u badnaa jirtay oo haddii dad cilmi lehba ay meel fadhi ku arkaan wax diin ku saabsan iyo cilmi iyo masaa'il iyo waxaas inay su-aali jireen oo qiila waqaalada marka aan macnaha badnayn ay ku yarayn kelimatan qul lanaa kelimatan kelmad noo dheh tanfacunaa walaa taduruka annagana anfacda adna aan ku dhibin qaala waxa uu yidhi bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu diray sariyatan ilaalo faqadimad way soo gashay fa jaa'a rajulu nin baa yimid minhum iyaga ka mid a fa jalasa filmajlisi majliskiibuu soo fadhiistay alladii yejlisu fiihi rasuulu llahi sal slam nebigu uu soo fadhiisan jiray faqaala lirajuli ninbaa wuxuu ku yidhi ilaa janbihi dhinaci faqaala lirajulin ninbuu wuxuu ku yidhi ilaa janbihi dhinaciisa fadhiyey low ra'aytanaa haddaad na arki lahayd xiina iltaqaynaa markaan kulannay naxnu annaga iyo walcaduwu cadowga faxamala fulaanun fadacana faxamala fulaanun hebel wou weeraray cadowgii fadacana waa duray faqaala waxa uu yidhi khudhaa qaado minii aniga iga qaado wa ana algulaamu alkifaariyi iga qabsa buu yidhi marka tan yacni warankan wiilkii waxaan ahaa reer khifaaraan ahayna waa bannaantay marka dagaalka lagu jiro qofka inuu iskaga faano horaan usoo marnay kitaabuuljihaad ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nebigu waa kii lahaa iyo salamatu bnulkwacna waa kii uu lahaa khudhaa wa ana bnulakwac walyowma yowma rudac soo maahayn haahay waa saasoo kale kayfa taraa fii qowlihi ninkiibu marka qofkii nin baa saa yidhi seed u aragtaa ninkaa warkiisa qaala waxauu yidhi maa uraahu aniga arki maayo lay tusi maayo ilaa qad badala ajruhu ninkaa ajirkiisu inuu buray un baan u arkaa ila nin faanfaanay waayo fa samica bidaalika aakharu ku kalaa maqlay faqaala wuxuu yidhi maa uraa bidaalika ba'san aniga arrinkaas wax dhiba inay leedahay laygama tusaayo wax baasoo dhiba leedahay ma laha fatanaasaca way doodeen xataa sumica rasuulu llahi sal l slam intii nebiga laga maqashiiyey ka maqlay xataa samica muu idin qoray samicaa fiican xataa samica rasuulu llahi sal slam ilaa nebiga uu maqlay faqaala waxauu yidhi subxaana allah laa ba'sa baas male an yuujara qofka in la ajar siiyo wa yuxmada la ammaananayo qofka ammaan iyo ajar in layskugu daro wax dhiba ma laha hay fara'aytu abudardaa baan arkay abudardaa sura bidaalika arrinkaa in lagu farax geliyey abudardaa marka waa dhegaysanayaa isagana saxaabigan qisadan uu ka sheekeeyey labadii nin marka nebigu wuxuu u sheegay dhib inaysa lahayn qofku inuu yacnii ama is-ammaano ama la ammaano ajarna la siiyo fara'aytu abadardaa baan arka sura bidaalika arrinkaa lagu farax geliyey wa jacala wuxuu gudagalay yarfacu ra'sahu ilayhi madaxiisa inuu kor ugu qaadayo yacni madax uu sidaas dhahayo wayaquulu uu leeyahay anta samicta dalika min rasuuli illahi sal l slam adiga miyaasaa nebiga ka maqlay fayaquulu uu dhahaya nacam haa famaa zaala kama zuulin yuciidu calayhi inuu ku celcelinaya xataa innii la aquulu aniga intaan iska idhaahdo layabrukanna calaa rukbatayhi labadiisa jilbooda u fadhiisan doonaaba nacam soo ugu celcelinayo waaba istaaggii kolkan marka waaba waa ku daalayahay amau fadhiistaa baanba is-eri buy qaala famara binaa yowman aakhar maalin kaluna soo maray ninkii faqaala lahu abudardaa baa wuxuu ku yidhi kelimatan tanfacunaa walaa taduruka kelmadna anfacdaad ma aan ku dhibin qaala waxa uu yidhi qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi almunfiqu cala alkhayli fardhaha midka nafaqaynayo kalbaasidi yadahu mid gacantiisii fidiyey oo kala waay bisadaqati sadaqo ku taagay oo ku fidiyey laa yaqbiduha aan laabaynin fardaha ninka biilo oo nafaqeeyo oo jihaadka fardaha u diyaarsan ninka wax siiyo oo nafaqeeyo wuxuu la mid yahay nin aan sadaqo kaba loogayno maanta dhan gacantiisa uun bixinayo uma mara binaa yowman aakhar maalin kalowna soo maray faqaala lahu abudardaa kelimatan tanfacunaa walaa taduruk qaala qaala lanaa rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu nagu yidhi buu yidhi nicma arajulu nin baa wanaagsanaaday nicmo lahaaday huwa almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaar yeelaayo quraymun ilasadiyu waayo ninkaas ninkaas baa nin wanaagsan ah lowlaa haddii lala-yahay dhuuru jummatihi guudkiisa dheeraantiisa haddii lala-yahay jummada marka waa tinta dheero ilaa meelaha soo gaarto waa garbaha ilaa yacni garbaha ku dhowaato limadana waa dhagaha agtooda ayay gaartaa ta kale qoortoo kale gaartaa garbaha hadday gaartana wafraw guudkiisa marka dheeraantiisa wa isbaalu wisaarihi iyo maradoo hoos u dhiga haddii lala-yahay labadaa hadduu iska dhaafi lahaa nin fiican buu ahaan lahaa fa balaga daalika qurayman arrintaa waxay gaartay quraym facajila waa degdegay fa akhada shafratan midi buu qaatay faqaaca bihaa wuxuu ku gooyey jummatahu yacni guudkiisii ilaa udunayhi ilaa dhagaha laga soo gaaro u gaarsiiyey yacnii intii dhagaha ka hoosaysay tintii waa jaray ayb wa rafaca isaarahu macawistiisana kor buu u qaaday ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa shanshood bartankooda inta laga soo gaaro yacni markiiba imtihaalow sameeyo warkii nebiga waa u degdegay isla markiiba ayb marka qofku waxaa la rabaa hadalka nebiga inuu degdego intiiba awood uu helaya inuu degdego laakiin waxyaaba ka manciyaa jiro degdega imtihaalka waxyaabaha u diidaya waxaa ka mid a shahawaadka mararka qaarkood waxay noqon karaan xaasidnimo mararka qaarkood nacayb ou dad u qabo nacaybka dadka u qabo waxaa laga yaaba inuu ku naar tago qofka mogtaha waxaa laga yaabaa marka waa og yahay waa yacni marada in anqowga aan laga hoos marin karin waa og yahay laakiin dad uu necab yaha uga hormaray sunnadaas macna maadaama dad uu necab yahay ay uga hormareen isagu wuxuu ku dadaala inuu baabi'iyo sunnadaas aakhira beel sooma noqonaysa ibnuulqayim miftaaxu daari sacaada ilaa dhowr waxyaaboodoo wuxuu sheegay mawaanic keenayso qofka inuu camalka ka takhallufo isagoo xaqii og haddana u dhinac maro minhaa waxaa ka mid a in xaqa ay uga hormaraan dad isagu uu necab yahay kooxahan marka diinta u nisbo sheegtana waa arrin haysto ilaa qofku ilaahay ka badbaadiye maaha oo waxaa arkaysaa kooxdan maalan waxbay iskaga fiican tahay shay kaloo diintii ka midaa qolo kale uga hormaraysaa meeshay shaygaas samayn lahayd oynan qoladaas intaynan milicso lahayn ma yeelayaane maadaama ay qoladaas sameeyaan waxay isku dayayaan waxaan inay baatil yihiinba inay ka dhigaan de wixiina waxaa laga yaabaa shay mashruuca inuu yahay ogowna weligaa marka qof nacaybkiis waxaa awoodi kartid inaad samaysa hauga tegin adiga aakhiraa leedahay qabri hoostiisaa gelay dhulka hoostiisa dadkan marka kooxaha kooxda kula ah iyo kuwan kaa soo horjeeda midna qabri kulama gelayo taasna marka waxaa keenaya waa isnacaybka iyo furqada ayb furqada iyo isnacaybka waxaa keenaya wamin aladiina qaaluu inaa nasaara akhadnaa miihaaqahum فنسوا xظا مma ذukirوu bه فأغرynaa بynهm العadاaوaة والبغضاء إلى yوم القيامة nasaaradii markii wxii lagu waaniyey ee loo sheegay kitaabkoodii qaybay ka tageen qaybna way ku dhaqmeen qaybna waa ka tageen markaasuu ilaah yidhi فأغraynaa بynهm العadاaوaةa والبغضاء إلىa yوم القيامة waa isku dirnay b quluubtoodan iska horjeedin ummaddanna marka taas waa haysataa oo dadku hadday qayb diinta uga dhaqmaan qaybna ka tagaan waxaa weeyaan qolo walbaa qaybteeday diinta dhan ku koobaysaa qaybta kalena waxay ka dhigaysaa waxaan jirin ayb kuwanna sidii oo kale yeelayaan diintii baa laysku darbinaa marka xaquna waxaa weeyaan qofku inuu waxaan sidii saxda ahayd u qabto hadduu qaban yacnii awood ugu leeyahay haddaanu qaban karinna markaas taksiirkiisa inuu dareensanaado oo gaabintiisa inuu ogyahay inuu isagu gaabinayo inuu ogyahay laakiin gaabintii inuu ka dhigo shay xaq ah ma fiicnan mana fahmi kara aniga qole ka badbaadaysa inay jirto taas kooxahan jira kuwa magacyada leh iyo kuwa aan magacyada lahayn oo iyagu yacnii aan magaca la bixin laakiin sida kooxaha u dhaqma kama badbaadsana shay iska musallam oo diinoo loo jeedo ayuu iska dhaafayaa liajli hebelaa ku farxayo uu leeyahay haddaan samayna ilaa aan aragnay bishii oo dhaladayso qaar inay leeyihiin maya annaga qoladaas ma la soomaynin hadday qoladaas soonto annaga ma soomaynin hadday soomaan maalinta ka dambaysaa soomaynan wa bilcagsina waa jiraan dad iyaguna marka la yidhaha war dadka meeshay u badan yihiin raaca kudhahaya maya annaga wadan heblaaya waddan hebel aan raacaynaa dadkan waxba nagama gelin dadkan waa iska khuraafiyiinay u badan yihiin diinkii dhammaan marka wuxuu ku saleeyey dad nacaybkood bis un aa diin u ah marka ilaahay in laga cabsadaa fiican waxaas layska dhaafo sharciga waxa u faraayo lagu dhaqmo ama nin mubdila ha sameeyo ama younan samaynin qof khuraafi ah hadduu wax saxan sameeyo innaga waa weydaaranaynaa qaladaan samaynaynaa sax maad noqonaysa وqاaلت اليhوudu layسaت النaصاaرى عalى شhayءi وqاaلaت النaصاaرى layسaت اليhوudu عalىa شhayء maxay samaynayeen whm yatluuna الkitaab iyagoo diinka akrinaya jaahil maynan ahayn iyagoo diintii akrinaya saas lacnadaye iبnu taymiyana istiqaamada iyo aaduu uga warramaa baabkaas waagii hore dadka cibaadada badan oo cibaada ah zuhaadda iyo dadka fuqahada isku dirdirnaa xoogaa fuqahadu marka zuhaad waxba uma arkaan zuhaaddiina fuqahada waxba uma arkaan waxay leeyiin waxaan cilmi iyo ag fadhiyo waxay ogyihiin ma lahan annaga ladadii cibaadadii iyo waxaasaan haynaa kuwanna marka cibaadadii ka qallalan yihiin kitaab unbay akhrinayaan waxaa laga yaabaa cibaadadii inay ka qallalan yihiin labadoodii marka maxay ahayd sharcigay ku jiraan wax kastooo wanaagsanay in la qaatay ahayd kan cilmiga raacanayana cibaadaadkana uu ku dadaalan oo zuhdigii iyo waxyaabahaas uu ku dadaalan haddaan la samayn karin laakiin in la aadeeyana maaha taasaa ka sii daran weligaa marka manhajha ka dhiganin waxaasoo kale marka wuxuu yidhi uma mara binaa yowman aakhar buuna soo maray faqaala lahu abudardaa wuxuu ku yidhi kalimatan tanfacunaa walaa taduruka faqaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul inakum qaadimuuna calaa ikhwaanikum walaalihiin baad u tegaysaan u gelaysaan faaslixuu hagaajiya rixaalakum gaadiidkiinna guryihiinna hagaajiya guryihiinna wa aslixuu libaasakum dharkiinnana hagaajiya ama rixaalakum gaadiidkiinna hagaajiya wa aslixuu libaasakum dharkiinnana hagaajiya xataa takuunuu intaad ka ahaataan ka'annakum sidii idinka oo shaamatun bar oo kale ah fi naasi dadka dhexdooda intaad bar ka noqotaan bar jidhka bartasay ka tahay waa laga arkaa soo maha yacnii haybadiinna iyo wanaaggiinna iyo la arko fain allaha alla laa yuxibu ma jecla alfuxsha foolxumada fuxshiga waxa xun wala tafaxusha iyo in laysku kallifo xumaanta fuxshiga waa xumaanta tafaxushna waa isku kallifid xumaantii marka in laysku kallifana ilaahay ma jecla xadiidkan isnaadkiisu yaxtamilu taxsiin qaala abu daawuud wakadalika qaala abuu nucaym can hishaamin qaal xataa takunuu kashaamati fi اnnaas intaad ka ahaataan bar dadka dhexdooda أكو هاتان وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم